aan ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka puntland ayaa maanta oo sabti ah xukun dil toogashaha ku fulisay nin horey hooyadii dil ugu geystay deegaan ka tirsan gobolka nugaal wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan magaalada garowe nooga soo diray xerlaadyo ku-xigeenka guud ee puntland maxamed xareed faarax oo saxaafadda kula hadlay maxkamadda ayaa sharaxay nidaamka uu xukunka soo maray ka hor toogashadii maanta taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishii toddobaad laba kun labaatan maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal waxay xukun dila ku riday dilsuge faarax cabdi maxamed ina xaawo jaamac afartan iyo laba sano jir ah kadib xukunkaas markuu dhaqangal noqday yaa taariikhdu markay ahayd kowdii bishii sagaalaad laba kun labaatan xafiiska xeelaaninta guud wuxuu qoray qoraal ah ku wargelin xukun suga dil si waafaqsan qodobka laba boqol afartan iyo siddeed ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kaasoo dilay hooyadii oo la odhan jiray xaawo jaamac kuna dilay degtuulada jalam taariikhdu uu dilayna waxay ahayd toddoba-iyo tobankii bishii lixaad laba kun labaatan markaa hooyadii oo marxuumadda dhimatay ah waxay dhex joogtaa wakhtigaas deegaanka ay ku nooleed oo ah tuulo jalam maxkamaddu markay ku heshay dil si camdi ah inuu wax u dilay la baaray caafimaadkiisa dhakhaatiirtu soo caddeeyeen inuu caafimaadkiisu taam yahay dhimirkana uusan waxba ka qabin dadkii dhaxlayaasha ahaa oo asaga la dhashay gacanku dhiiglaha maanta dilka lagu fuliyey oo ahaa kuwa la aabbaa la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen siduu allah u jideeyey shareecadda islaamkana waafaqsan inay qisaasaan kadib toddobo asagana siddeed buu ku ahaa walaalihii toddobay ahayn asagana siddeed buu ku ahaa asaga marka laga saaro toddobadii kale waxay soo qoreen inay qisaas u qisaasaan hooyadood kadib maxkamadda buurtinlaa waxay soo xaqiijisay toddobadaa inay yihiin dhaxlayaashii marxuumadda lahaana qisaasta kadib maxkamadda darajada koowaad iyo xafiiska xeerlaalinta guud ayaa loo soo wareejiyey maxkamadda ayaa u ogolaatay in dadkii qisaasta lahaa ay qisaastaan marxuum faarax
maanta ay taariikhdu ahayd toddoba-iyo tobankii bishii tobnaad laba kun iyo labaatan fagaaraha lagu toogto gacankudhiiglayaasha shareecadda islaamka ku xukunta dilka yaa la geeyey saacaddu markay ahayd labada saac ama siddeedda aroornimo oo isla maanta ah yaa lagu fuliyey waana dhintay marxuumka isaga ah waa ka gooseen waxaana toogtay walaalkii labadda sare uga weyn yaa dilay oo caawin la yidhaahdo ayaa ka oofsaday wuxuu shareecadda alla u jideeyey isagoo wakiil ka ah kuwii kale oo la dhashay
xelaali dadka waxay isweydiin karaan dowladda maxay u fulin weeday dilka oo ehelkii dib loogu soo celiyey oo laga yaabo inay dhibaato kale ay abuuri karto
shareecadda islaamka yaanu ku dhaqannaa iyo qawaaniinta waafaqsan qofka markay maxkamadda ku hesho si camdi ah oo kas ah inuu wax u dilay maxkamadda waxay u soo bandhigtaa iyadoo shareecadda islaamka ku waafajinayso dadka iskale waliyuldamka ee waxay tidhaahaa ma qisaasanaysaan mag miyaa qaadanaysaan mise waa cafinaysaan saddexdaas ayay kala dooransiisaa marka maxkamaddii waxay ku dabaqday shareecadda islaamka waxayna yidhaahdeen magna ma rabno cafisna cafin mayno waa qisaasanayna marka sidaas ayuu ilaahay ugu jideeyey kuwii dhiigga iska lahaabaana soo wakiishay oo maanta toogtay marxuumka ayaa saakay lagu fuliyey dilka isagoo meel aan sida uga fogeyn qabrigii hooyadii lagu aasay duhurnimadii maanta walaalkii ka weyn islamarkaana ay labadda u dhexaysay ayaa fuliyey qisaasta wuxuuna u sheegay v o a inuu ku faraxsan yahay in walaalkiis uu ku fuliyo qisaasta maanta bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa caawin cabdi caagani waxaan halkan ka caddaynayaa inaan faarax cabdi caagani oo aniga walaalkay ahaa oo hooyaday xaawo jaamac cabdulle ku dilay tuula jalam lix iyo tobankii bishii lixaad ayaan maanta waxaan ku oofinnay qisaastii ku waajibtay aad baan ugu faraxsanaa waayo isagana xaqii baa laga rogay annaguna macnaa waa ku samrayno walaalka maskaxiya markii uu dilka hooyada u geysanayay sida ahayd maskaxdiisa maskaxdiisu caadi bay ahayd waxba ma qabin Een, waxaan anu ku ogayno xanuunaha ma jiro Een, waanu baarnay maxkamad baan soo marray darajada koowaad waxaa laga qaaday een, caafimaad baa la geeyey xiraalintu u didhay waa la soo baaray negative buu noqday wax wax xanuuna ma qabin Een, sidaasaa xukunka ugu dhaca sababta uu dilay ma sheegay may waa diiday maxkamadda horteeda darajada koowaad baa weydiisay xeraalintaa weydiisay si ay dhiidaa weydiisay Een, waxa uu dilay ka jawaabi mayuu yidhi dhacdadan oo dad badan ay ka argagaxeen ayaa ahayd mid aad maanta u qabsatay baraha bulshada waxaa ninka dhallinyarada ah ee hooyadihii dilay laga soo celiyey qurbaha gaar ahaan yurub nuux muuse birjeeb v o a garowe